dowladda etoobiya ayaa mar kale qaaday tallaabo u muuqata inay ku doonaysa in khilaaf uu ka dhex qarxo kooxda t b l f ee tigreega waxaa la sheegayaa in khilaaf cusub uu hadda soo kala dhex galay madaxda tigreega kadib markii guddiga doorashooyinka etoobiya ay aqoonsi xisbinimo siiyeen ururka t b l f gitijawriidha oo ah madaxweynaha ku-meelgaarka ah ee maamulka t b l f ayaa arrinkaasi gaashaanka u daruuray wuxuuna sheegay inaysan aqbalaynin wuxuu sheegay in arrinkan uu burbur iyo kala qaybsanaan ka dhex qarxin karo ururka t b l f oo hadda midaysan waa sida uu hadalka u dhigaye dhanka kale xubno ka mid a kooxda t b l f ayaa qabanqaabo ugu jira qabsashada shirweynaha xisbiga maadaama guddiga doorashooyinka etoobiya ay u aqoonsatay xisbi siyaasadeed riidha ayaa wuxuu baaq u diray guddiga doorashooyinka isagoona u sheegay in kooxda isaga ka tirsan ee doonaysa aqoonsiga xisbinimo iyo shirweynuhuba ay yihiin koox dana gaara leh oo aan matalin t b l f kama soo horjeedno oo keliya laakiin waan kula dagaalamaynaa maxaa yeelay arrintaasi waxa ay kala qaybinaysaa ururka ayuu yidhi gatajawridha wuxuu ninkan dareemay in xabashidu doonayaan inay soo saartaan koox kale oo ku matala dhanka t b l f isku soo wada duuba waxaa gobolka tigreega ka jira khilaafyo siyaasadeed oo ay dowladda etoobiya hurinayso iyadoona ay u dheer tahay abaaro iyo xasilooni dari dhanka cuntada ah waxaana dhici karta in dagaal sukeeye oo tigree dhexdiisa ah uu mar kale ka qarxo gobolkaas